إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah maxkamadda ku dhaqanka shareecada islaamka ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa fulisay xad ka mid ah xuduudda allah xubin ka tirsan ergooyinka hirshabeelle ayaa lagu dhaawacay duleedka magaalada muqdisho weerar culus ayaa lagu qaaday kenyaatiga heesta deegaanka taabto ee jubbada hoose idaacadda islaamiga ah ee al andalus ayaa baahisay nafti hurihii saddexaad ee fuliyey weeraradii qarxida ahaa ee lagu qaaday xerada lamagalaay ee magaalada beledweyne ciidamada xarakada mujaahidiinta shabaab ayaa dagaal culus ku qaaday fariisiin ay askarta dowladda federaalku ku leeyihiin degmada yaaqshid ee magaalada muqdisho in ka badan toban ruux ayaa ku dhaawacmay toogasho ka dhacday dalka maraykanka u diyaargarooba qodobadaas oo faahfaahsan
قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkii oo fidsan maxkamadda ku dhaqanka shareecada islaamka ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa fulisay xad ka mid ah xuduudda allah warkaas waxaa inoo faahfaahinaya haashim cabdinaasir boqolaal dadweyne ah ayaa isugu soo baxay fagaaro weyn oo ku yaala degmada albuur ee walaayada islaamiga ah ee galgaduud halkaas oo xukun xadisuraqa ah lagula fuliyey nin lagu eedeeyey inuu jabsaday dabadeedna lacag dhan soddon milyan oo shilin soomaali ah ka xaday dukaan ku yaala deegaanka xaaji iimaan oo hoostaga degmada galhareeri ee walaayada islaamiga ah ee galgaduud mid ka mid a qudaadda xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa faahfaahin ka bixiyey xukunka ninkan iyo falka uu ku kacay intaasi kadib maxkamaddu markay dhegaysatay dacwadii wakiilka muddaciga iyo jawaabtii uu ka bixiyey muddacalayhiga oo ahayd mid qiraal ah oo aanay ku jirin wax shubaho ah caafimaadkiisuna uu wanaagsan yahay uuna xaday lacag ee ka badan nisaab xaddu sariqo ah fiirisayna maxkamaddu arrinkaas una bandhigtay shareecada islaamka waxay maxkamaddu ka soo saartay xukunka soo socda xukun kow maxkamaddu waxay ku xukuntay xukun xaddi sariqo ah oo ah in laga jaro gacanta midig kuuceeda iyo in uu bixiyo lacagtii uu ka xaday dukaanka oo dhan soddon milyan oo shilin soomaali ah laba xukunkan wuxuu ku sugnaaday qiraal sidoo kale qaadiga oo sii hadlaya ayaa ka warramay maraajicda loo cuskaday xadka laga oofiye ninkan ku dhaqaaqay falka xatooyada ah iyadoona isla goobta lagula fuliyey saddex maraajicda loo cuskaday xukunkan waxaa ka mid ah kow suuratul maa-ida aayadda soddon iyo sideedaad qowluhu tacaala والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم لب قوله صلى الله عليه وسلم لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فساعدا متفق عليه هذا وحال قدقليا in sha allahu tacaala fulinti xukunka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maxkamadaha walaayaadka islaamiga ah ee hoostaga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa fuliyey xuduudda allah kuwaas oo loo cuskado diinta islaamka taas oo sababteeda dadku ku helaan amni iyo kala dambayn idaacadda islaamiga ah ee al andalus ayaa baahisay naftii hurihii saddexaad ee fuliyey weeraradii qarxida ahaa ee lagu qaaday xerada lamagalaay ee magaalada beledweyne waxaa habeenkii xalay la baahiyey fariin dhaxalgal ah oo uu reebay istishhaadi sundi ramadaan xuseen oo loo yaqaanay khaalid kana mid ahaa naftooturayaashii fuliye camaliyaadkii saddexda ahaa ee dhulka lagula simay xarumihii maamulka hirshabeelle ee magaalada beledweyne naftii hurahan ayaa diray fariimo dhaxalgal ah oo ku socda dhinacyo kala duwan sida muslimiinta mujaahidiinta dhallinyarada muslimiinta iyo sidoo kale shisheeyaha iyo kuwa caratuurka u ah ee ka barbar dagaalamaya ugu horeyn istishhaadi khaalida ayaa la dardaarmay guud ahaan muslimiinta isagoo ku waaniyey inay allah ka baqaan
أوصيكم بتقوى الله عز وجل وطاعته إخواني المسلمين وأحبابي خاصة إخواني المجاهدين إن شاء الله تعالى الله إذن بركة الله إذن عزيز على الله شرفتنا وحب الله إذن زيادة إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله تعالى intaas ka bacdi insha allah biidn illah ikhwaadeedii allah ka cabsada insha allahu tacaala allah waxawaaye yani cabsidiisa haddii aan ka baqno adduunkan iyo aakharadaynaba waxaway wanaag iyo darajo iyo sharaf insha allahu taala ciza iyo caafimaad aan ku gaarayno waxaway cabsidii allah waay cabsidii allah waa shay muhiim waaye marka allah subxaana watacaala haddii aan ka cabsano insha allahu tacaala dintiisa waani bara wattaqu llaha yucallimukum fariinta labaad ayuu istiishaadigan kula hadlay dhallinyarada muslimiinta oo qaar badan oo ka mid ah maanta jihaadka ka fadhiyaan islamarkaana waqtigooda ku lumiyeen wax aan adduun iyo aakhiro anfacaynin dhalinyaradu waxaan dhihi lahayn siruu khifaafan wathiqaalan wajaahiduu biamwaalikum waanfusikum fii sabiililah dalikum khayru lakum in kuntum taclamuun waxa waaye idinka oo fudfudud idinka culculus ka baxa marka waqtigiina ka faa'iideysa ikhwa ka faa'iideysa waqtigiina waxa waa insha allahu tacaala waqtigaaga isku day inaad ku dhamaysto maana ribaad jihaad waxa waaye waxbarasho insha allahu tacaala ninka adduunyadan waxaa naloo keenay shaqa marka shaqadii naloo keenay maantan oo gaala soo duuleen oo diinti oo waxawaaye dadki muslimiin oo lagumaadaan oo waxa waaye idinkina iska fafadhidaan waxawaaye ilaah laga cabsado waxa waaye adduunkan daartayno maha daartayno waa aakhiro waaye fariinta saddexaad ayuu naftii hure sundi ramadaan u diray kuwa caratuurka u ah shisheeyaha ee la iskaga dhigo xabadda mujaahidiinta iyo shisheeyaha soo shaqaalaysiiyey murtadiinti waxa waaye insha allahu tacaala haddii oo yacni aloosh ku shaqeeyaan aad aad tihine insha allah biidin lahna suga wix oo yacni insha allahu tacaala indhihiina iyo dhegahaygiina aad ku maqli doontaan tooba keena maraykankii oo haddii oo la-aag ku siiyo oo yacni al-shabaab la dagaalam waxa waaye diintii allahas kaleba insha allah biidin anakana waa diyaar baa idinku nahay insha allah haweeni maalin insha allahu tacaala idinku gooracno meeshii aad ku sugan tahay haddiba waxa waaye tooba keena intii oo mujaahidiintii aan imaanin meeshii idinkaa joogtaan indhahaya maraykan waxawaaye gardarnimadeeda oo soo duusha wadankii oo muslimiin oo meel kasto adi marka iyo kuwan afrikadan oo kenyaati laga soo bilaa ilaa burundeski iyo ugandeski waxawaaye intii oo yacni mujaahidiintii oo ay ko ishaadii wataan ikhmaasiin oo inaad ka baxdaan wadankii meel kasta oo yacni soomaaliya keliya maaha meel kasta oo wadankii oo muslimiin oo aad idinka usoo duusheen maraykan waxaa waaye inaad ka baxdan wadankaas aydin roon adaa soo duushay ugu dambayntii walaalihiisa mujaahidiinta ayuu aad ula dardaarmay wuxuuna ku booriyey inay ku dadaalaan acmaasha suuban insha allahu tacaala ikhwaani la dartiisa aan u sabarno alla dartiisa aan u sabarno waxaa waaye insha allahu tacaala ku sabra biidin illah qur-aan akhriska insha allah adkaarti iyo insha allahu tacaala waxaa lagu xisaabtay waqtigii biidin illah qur-aankii waxaaway kitaabkii waxaa sunnadii insha allah aad barataan biidin illah ina camalkii hore aad qaban jirtay ina laba kacleen aad u samayso maanaa si oo me hal rabaa nafti ina tarbiyeyso shaydaan aad la dagaalanto adduunkii oo jeclaan aad la dagaalanto haawadaada aad la dagaalanto wax kasta oo ku shubxad ku furaysa aad la dagaalanto waxaal rabaa yani inaa maal saacad kasta daqiiqo kasta oo u diyaargaroodo maalintii ama saacadihii lagu taabto ina aad usoo dhagaabto biidnillah insha allah ilaah dartii u sabra adkaarta isku badiya insha allah istigfaarta aan badino biidnillah insha allahu tacaala
xubin ka tirsan ergooyinka hirshabeelle ayaa lagu dhaawacay duleedka magaalada muqdisho warkaas iyo warar kaleo ku aadan waxaa mar kale inoo soo jeedinaya haashim cabdinaasir ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgalla ka fuliyey gobollada banaadir iyo jubbada hoose haddii aynu ku horeyno dhanka magaalada muqdisho rag ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgal ay ka fuliyeen deegaanka weydow ee dhaca duleedka magaalada muqdisho waxay ku dhaawaceen mid ka mida ergooyinka soo xulay baarlamaanka dowladda federaalka gaar ahaan kuwa laga soo doorto hirshabeelle ninkan uu dhaawacu soo gaaray ayaa magaciisa lagu sheegay muuse haaruun aadan waxaana raggii dhaawaca u geystay u suuro gashay inay ka furtaan ama ay goobta ka kaxaystaan gaari oo wata ninkan kaas oo nuuciisu ahay borobakis sidoo kale ciidamo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala dagaal culus ku qaaday fariisin ciidamada dowladda federaalka ay kaga sugnaayeen xaafadda caymiska ee degmada yaakshiid halkaas oo laga maqlayay dhawaqa rasaasta welina faahfaahin dheeriya kama aanaan helin khasaaraha ka soo gaaray ciidamadii weerarka lagu qaaday dhanka jubbooyinka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xala dagaal toosa ku qaadeen xero ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa kenya ay kaga sugnaayeen deegaanka taabto ee gobolka jubbada hoose halka warkaas aad kala socotaan waa idaacadda alfurqaan iminkana maraykanka in ka badan toban ruux ayaa ku dhaawacmay toogasho ka dhacday dalka maraykanka warkaas waxaa inoo soo jeedinaya cabdisamed cabdulaahi wararka ka imaanaya waddanka maraykanka ayaa ku waramayay in weerar toogasho ah oo khasaare geystay uu sababay u ka dhacay magaalada chicago ee gobolka illinios ee dhaca bartamaha dalkaas inta la xaqiijiyay afar iyo toban ruux ayaa ku dhaawacmay toogasho wadareed kaasoo si gaara kaga dhacay goob xaflad ay ka socotay oo ay dad badan ku sugnaayeen sarkaal u hadlay waaxda booliiska magaalada chicago ayaa sheegay in nin hubaysan oo wata gaari uu rasaas oo dawga qaaday dad badan oo halkaasi ku sugnaa sida la sheegay xaaladda caafimaad ee qaar ka mid ah dadka ku dhaawacmay weerarkan ayaa ahaa mid liidata kuwaasoo loo qaaday goobaha caafimaadka weerarkan khasaaraha badan geestay ayaa kusoo aadayo iyadoo saacadii lasoo dhaafay toogasho ka dhacday gobolka texas ee waddanka maraykanka lagu dilay heesaa caan ka ahaa gudaha waddanka maraykanka warkii aad kala socoteen idaacadda alfurqaan waa naga intaa